anoo kaga warramay baan madaxweynaha iyo dadka reer puntland iyo hay-adahooda dawliga xisada qoraadeed oo walaabaha maa somalilan iyo puntland dhexdooda ka taagan inay joojiyaan u bedelaan jawi nabadeed wax kastoo khilaafaad ahna ay wadaahadal ku hadlayaan qol wax waa lagu xilin waa xoog wax waa lagu xilin waa nagu filan inta taariikhda aanu ka akrinay iyo inta annagoo nool aan soo marnay waxaa wax lagu xallin karaa war wax baan isku diidanahay aan wada fadhiisanno aan ka wada hadalno aan isu ogolaano qof walba inuu noolaado isagoo muwaadin ah soomaali ah islaam ah qawmi ah oo aan iskaashanay taa arrinta waa dhaaflaa marka sidaa awgeed waxaan ka codsanaynaa culummadana kuley way gaari doontaa golayaasha dhisay way gaari doonaan annagana waxaan ku baaqaynaa oo maanta u marinaynaa adeecadaha in iska arko walaabahana inay joojiyaan xisada colaadeed deegaanada ka aroosan una bedelaan nabadgelyo iyo jawi walaabtinimo khilaafaadkana ay aqbalaan inay ka wada hadlaan oo ay wax walba waddadooda ku xuliyaan